iskaashi waxaa ka mid ahaa iskaashi dhanka dhaqaalaha sidaan ognahay soomaaliya waa waddan qani ku ah khayraadka badda iyo beeraha turkiduna waxay rabtaa inay ka faa'iidaysato annagana waxaan rabnaa inaan dhiirigelin u samayno ganacsatadeenna marka areaskaas cooperation-ka laga samayn kara ayaa laga wada hadlay sida kaloon ognahay waxaa jira arday fara badanoo soomaaliyed halkan wax ka barata qaarkood waxbarashadii ku waayey markii afgembiga la isku dayey maadaama iskuullo soomaaliya ku yaallay oo kooxihii argagixisada ahaa ee isku dayay inay dowladda dimuqraadiyadda ah la doortay inay afgembiyaan ay halkan u soo dirtay waxyaabihii lagala hadlaya ka mid ah in ardada dib loogu sii daayo waxbarashadooda waxaan rajaynaynaa insha allahu in xiriirka turkiga iyo soomaaliya oo hadda meel fiican inay halkan dowladdii hore ka sii qaada lana sii xoojiyo turkiga waa waddan laysku hadlayn karo waa waddan muujiyey soomaaliya dhinac walba inuu ka taagay anaka dowlad ahaan inay inaan sii xoojinno xiriirka iyo inaan ka faa'iidaysanno madaxweyne erdogan oo ah nin soomaalida aada u jecel horumarka dalka soomaaliyeedna mar walba ka shaqaynayo haddana awood ahaan dastuurkii ku sameeyey isbeddelo awoodo dheeri ana helay marka waa mahadsantiin